الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حماه الله توفيقا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka faafureebka wararka qodobada aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah ku dhowaad toban ka tirsan maleeshiyaadka riddada oo maanta dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo ka dhacay duleedka degmada maxaas faahfaahin ayaan idinkaga haynaa waxaa kaloo maqli doontaan ciidamada difaaca shareecada islaamka ee beesha murusade oo ka warbixiyey dagaaladii ay la galeen maanta maleeshiyaadka riddada ee ka dhacay duleedka maxaas hadda beesha murusade oo maanta ka garab dagaalamaysa ciidamada mujaahidiinta ee gobolka galgaduud waxaa nagu kallifay si shareecadii islaamka noo dhedhemsay in ilaahay subxaanahu wa tacaala cadowgeyna aan ka helna shareecada islaamka ciddii uu yahay waxaad dhegaysan doontaan waraysi caawa aanu la yeelanay afayeenka golaha nuqabada wilaayada galgaduud nabadoon mascuud xasan casir qodobadeenna kale waxaa ka mid ah kuwa soo socda hadday joogi waayaan waa dilaynaa ilaahayna way cadaabayaan gacanteennaan ku dilaynaa ilaahayna wuu cadaabahaya waa beesha cooliyahan oo kulan ku yeelatay degmada bu'aale ee wilaayada jubbooyinka halkaasina kaga dhawaaqday inay u diyaargaroobeen sidii ay uga hortegi lahaayeen duulaanka murtadiintu ay ku soo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya kelimaadkii laga jeediyey kulanka beeshu ay yeelatay ayaad maqli doontaan waalidiinta maleeshiyaadkii riddada ee loo qaaday dalkeela tariya oo sheegay in xasan gurgurte uu uga baxay ballankii ahaa inuu soo celiyo maleeshiyaadkaasi waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan qaybtii saddexaad codadka ay inoo soo duubeen dhegaystayaasheenna oo ay uga warceliyeen filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib xubintii dhacdooyinkuna kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafareebka wararka
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaag aan ku bilowno qodobka ugu horreeya ee barnaamijkeenna caawa aan diradda ku saari doonno ku dhowaad toban ka tirsan maleeshiyaadka riddada ayaa maanta dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaallo xoogan oo ka dhacay duleedka maxaas kuwaasoo dhowr jeer maanta lagu jebiyey murtadiinta murtadiinta ayaa sidoo kale fagaaraha dagaalka uga cararay meydadka qaar ka mid a askartii maanta looga dilay dagaalkaasi haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubintii dhacdooyinka waxaana la diyaara walaalkeen suweyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaada guuleed bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii dhacdooyinka dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta ayaa mar kale ka dhacay duleedka degmada maxaas ee wilaayada hiiraan waxaana ka soo baxaya faahfaahina dheeraad ah wararka aan helayno ayaa xaqiijinaya in maleeshiyaadka murtadiinta saddex goor lagu jebiyey dagaaladii maanta dhacay waxaana lasoo warinayaa khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac saraakiisha mujaahidiinta ayaa inoo xaqiijiyey in dagaalkii maanta lagu dilay shan murtadiin ah halka lagu dhaawacay shan kale wilaayada banaadir ciidamada mujaahidiinta waxay howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen xaafadda daarusalaam ee degmada yaaqshiid ku dileen sargaal murtad ah oo lagu magacaabi jiray guuleed sargaalkan wuxuu si gaar ah ula shaqaynayay maamulka riddada galmudug isagoona u qaabilsanaa tashkiilinta askarta cusub ee uu yeesho maamulkaas isla banaadir waxay ciidamada mujaahidiinta xalay dagaal culus ay ku qaadeen fariisinka murtadiinta ee isgoyska ikaskontarool balcad ee magaalada muqdisho banaadir sidoo kale mujaahidiinta ayaa tabeelaha sheekh ibraahim qarax kula beegsaday gaari ay la socdeen maleeshiyaadka murtadiinta madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte ayaa markii labaad u dhoofay waddanka eritreya tan iyo markii loo doortay xilka kooxda riddada murtad xasan gurguurte ayaa maanta ka tegay garoonka diyuuradaha magaalada asmara shan kun oo ka mid ah askarta kooxda riddada oo muddo sannada ka hor la geeyay dalka eritreya ayaa ilaa iyo hadda aan laga helin wax war ah waxayna wararka qaar ay sheegayaan in xukuumadda asmara ay askartaasi u haysato lacaga madax furasho ah dhinaca kale waalidiintii dhalay qaar ka mid ah askarta kooxda riddada ay geysay dalka eritereya ayaa ka hadlay ballan uu ka qaaday madaxa kooxda riddada soomaaliya muddo haatan laga joogo laba bilood waxa ay sheegeen in wiilashooda qaar ay qabaan xanuuno daran islamarkaana ay ku dayacan yihiin xero ciidan oo ku taalla eritereya mar ay hadlayeene hadalladoodii waxaa ka mid ahaa xasan sheekh maxamuud ilmaha asahan baakaambey ku soo galay afartan shan biryey ugu yar intaan ugu badanno lixdan maalmoodowna yiri maalinkaan hortegayna waagana wax ma hayno ilmihiina lama soo hadlino waaga wax soo hadla ma leh wiil ilmo badanaa naga maqan ilmaha soomaaliyeed maqan ugaarkay uu ka mid yahay waxaan ka rabaa inuu xasan sheekh maxamuud ilmaha qaaraa la tusay qaaraa jaban qaaraa jiisa qaaraa indhaha ka dhacsan qaaraa tiibisha ku dhacday xasan lama tusin ilmahaas waa wada ogsoonnahay xasan ilmaha dhaawaca waxaan ka codsaynaa inuu soo qaado sow ku soo qaadi kara muqdisho keeno aan baansanno kii jaban aan kabanno kii dhaawaca aan baansanno kii waxaan ku idhi xanuun kala haya aan daaweysano xasan sheekh maxamuud ilmaha asahan baakaambey ku soo galay afartan shan biryey ugu yar intaan ugu badanno lixdan maalmoodowna yiri maalinkaan hortegayna waagana wax ma hayno ilmihiina lama soo hadlino waaga wax soo hadla ma leh cunuga laba cunugaasaa hadasha kabacdi wax kaloo soo hadla male ebelayba soo hadli jireen hadal hadda ma jiriyo hadalka waa loo diiday xasan waxaan ka rabnaa inuu ilmahaas noo keeno sow ku keeni karo amba gaala ha kaashado amba somaliland ha kaashadee sow u keeni karo inuu u keeno oo ilmaha dhaawaca haddawna kuwa kaloo faya u keeni karin dhaawaca bal ha keeno ilmaha dhaawaca hala baansho hala daaweeyo xasan saasaan ka codsaynaa kulli inay noo keenaan ilmahayna u istaagaan ilmahayna u damqadaan jir damqado galo ununka waxaana waalideen iska maali habaya maalin iska yahay madaxtooyadii rideeraa nagula tumi jira garbaashkana lala dhici jira waa iska socnay xabadaa nagula ridi jiray waa iska socnay hadda alxamdulilah xasan waa saa tegoo ilmiinna tegoo hididiilana tusay hididiiladaan ka filahaynana kuma hayna xasan xasan ha kaco ha istaago waxuu kaashaa ha kaashado adduunka ha kaashado diyaara raaca bad u tirmaysa shan kunoo wiilaa maqan shan kunoo wiil aa maqan marka waxaa laga rabaa xasan inuu ilmihi soo ku keeni kara ku keeno ilmaha dhaawaca ilmaha buko soo fiirsho xaaladoora la socdo maba la soceyaba kuwa nagu dhegana allah naga qabto oo awlaadayna ku dhegana ilaahayaan u sheegnon ku dacweynay hebel dhihi maa aniga laakiin allah subxaana watacaala aan ku dacweynay oo cirkaan dhiso oo dhulkaan dhisa ilaahaa noo amiira ilaahaa noo heelihaaye ilaahaan tuugaynaa leyl iyo wanahaar awlaadayna waa nimaad wax ku dheefi leedood soo korsatood intaad soo dhammaysa kaana maqan waa xanuun dagaallo culus oo u dhexeeya ciidamada itoobiya iyo jabhadda o l a ayaa dib kaga bilowday gobolka oroomiya sida ay ku warantay warbaahinta maxalliga ah itoobiya ciidamada jabhadda oromada ayaa la sheegayaa inay u suuro gashay in saacadihii lasoo dhaafay ay la wareegaan deegaano hor leh iyagoo iska caawin adag kala kulmaya ciidamada xukuumadda adis ababa oo kaashanaya kuwa maamulka oroomiya sidoo kale duqaymo diyaaradeed ayaa maanta ka dhacay gudaha gobolka waxaana la sheegayaa in lagu beegsaday goob bosteejo ah oo ku taalla magaalada mindi goobjoogayaal ayaa sheegaya in duqayntaasi lagu dilay soddon ruux halka ay ku dhaawacmeen tobaneeyo kale ilaa iyo hadda dowladda itoobiya kama aysan hadlin duqaymahan ay diyaaradaheeda ay ka geysteen gobolka oroomiya dagaalada dib kaga soo cusboonaaday gobolka oroomiya ayaa imaanaya iyadoo muddo isbuuc ah laga joogo markii waddanka koonfur afrika ay heshiisku kala saxiixdeen jabhadda t b l f iyo nidaamka abay axmed xubintii dhacdooyinkana waa naga inta aan dib idinkugu celiyo walaalka ismaaciil salaad iyo qaybaha ka haray barnaamijka faafreebka wararka الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا waa hagaag barnaamijkeenna faafreebka ayaan ku guda jirnaa ciidamada difaaca shareecada islaamka ee beesha murusade ayaa waxay ka warbixiyeen dagaaladii ay maanta iyo maalmihii lasoo dhaafay la galeen maleeshiyaadka riddada ee duulaanka kusoo qaaday qaybo ka mida wilaayada galgaduud dagaaladan waxay ka dhaceen duleedka degmada maxaas haddaba si aan wax badan ugu ogaanno dagaaladii maanta dhacay ayaannu qadka taleefonka ku waraysanay afhayeenka golaha nuqabada wilaayada galgaduud nabadoon mascuud xasan casir
waa hagaag waxaa qadka taleefonka hadda ku jira nabadoon mascuud xasan casir oo ah afhayeenka golaha nuqabada wilaayada islaamiga galgaduud ugu horeyntii nabadoone kusoo dhawow idaacadda islaamiga ah ee alandalus waa dhowa walaala waa dhowa
maantay dagaal ayaa waxa uu ka dhacay qaybo ka mid a wilaayada galgaduud bal waxaad warbixin naga siisaa dagaalkaasi maanta dhacay dagaalka maanta dhacay wuxuu ka dhacay degmada webxa eriyada ah maalmahana wuu ka socday warxoolo meel hal kilomitr dji jirta ayuuna ka dhacay waa gartay bal tafaasiil naga siiya sida u dhacay dagaalkaasi
dagaalada maanta dhacay waa dagaallo ay nagu soo qaadeen niman murtadiin ah iyo gaalo u adeegeysa oo diyaarada le intaba waa gartay marka maleeshiyaadka dagaalka soo qaaday xaggee markooda hore ka yimaadeen oo ay kasoo duulaan tageen murtadiintan waxay ka yimideen muqdisho waa dadkii dadka muslimiinta ah oo joogay magaalada muqdisho ku dhibi jiray isbaarada u dhiga jiray gabdhaha ka kufsa jiray dadkii cabtayda ahay ay soo aruursadeen nimanna ay qandaraas ku qaaseen oo laga soo dejiyey magaalada beledweyne ayagaas waay waa gartay khasaaraha dagaalka maanta ka dhashay ee murtadiinta gaaray intee ayuu la egyahay khasaaraha gaare waxaanu aan aragnay oon xaqiijinay ilaa shan qof iyo dhaawac intaa ka badan inay ku baktiyeen waa tahay cadowgii maanta aada la dagaalanteen adinka iyo mujaahidiinta xaggee hadda ku sugan yihiin nimankii way jabeen ayagoo dhanka guriceel usii jihaysan mid cararay iyo mid maqan ay baadi goobayaan ayaa la sheegayey annagana ilaahi subxaanahu watacaalahy waana sugay horena fariin baan ugu dirnay oo waan u sheegnay inay dadkii lasoo qabdo dadkoodina ay kasoo qabsadaan aan annagu shareecada ilaahay haddaan nahay beesha mursade aan nafteena iyo maalkeena aan ku weyhayno insha allahu tacaala hadda insha allah ilaahay subxaanahu watacaala mujaahidiinta waxba ma uusan yeelin ayagiina way jabeen ayagoo taleefona ku weydiinayo kuwii ka maqnaay diina cararay oo hal hal meel ku sheegay aan la sheegin ayaa noola sheegaya insha allahu tacaala
waa gartay nabadoon dagaaladii maanta iyo kuwii maalmahan dhacayay waxaa la tilmaamayaa inay ka qeyb qaadanayeen diyaaradaha dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka arrintaasi ma noo xaqiijin kartaa
hadda annagu haddaan nahay dadka mujaahidiinta oo gobolka galgaduud joogo iyo beesha mursadaba in gaalo dagaalka ay soo qaaday weligeed aysan u kala heri jirin waan ogeyn etoobiyan baa yimiday mushrikiin baa timiday murtadiin iyo maraykan iyo wixii la socdana hadday yimideen diyaaradahu aad bay uga qayb qaateen hadda diyaarada waxaan ahayn inay wax kutelayaan buu ma qabaan diyaaradaas hawada ku jirto ayay nasbidayaan annaguna allah subxaanahu watacaala oo ka sarreeya diyaaradda ayaan ilaahi subxaanahu watacaala waxaan weydiisanaynaa inuu cadagaas nooga hiliyo waana noogu hili doonaa haddaan nahay mujaahidiinta joogto gobolka galgaduud iyo beesha mursade oo bayca ku gashay inay nafteeda iyo maalkeeda ku weynayso waa tahay murtadiinta iyo gaalada la socdo
waa tahay nabadoon mujaahidiinta waxaa hadda ka barbar dagaalamaya waa ciidanka difaaca shareecada ee beesha murusadeed maxaa idinku kalifay inaad dagaalka hadda soo gashaan oo mujaahidiinta aa barbar istaagtaan
hadda beesha mursade oo maanta ka garab dagaalamaysa ciidamada mujaahidiinta ee gobolka galgaduud waxaa nagu kalifay in shareecadii islaamka noo dhedhentay in ilaahay subxaanahu watacaala cadowgeyna aan ka helna shareecada islaamka ciddii ou yahay inuu cid allaale ciddii diintooda ka bedel qaadato ee annaga nagu aftirsato iyo ciddii kaleo maanta ninka la yidhaahdo ka ka xagaysaba ka qaadano waxaan helnaa oon sida mujaahidiintu ilaahay subxaana watacaala kitaabkiisa loogu xukumaya dalkaana cizi iyo sharaf baan helnay isku xukunka shareecada islaamka aan helnay maanta ciziga iyo sharafka aan haysano wax la heli kara maahan fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi warasuul inaan shareecada islaamka oo maraajicdeena ay naqano una laabano ayaan ogaanay haddaan nahay beesha murusade ayadaas ayaana naf iyo maal ku yehinaa biidni illahi tacaala ilaahay subxaanahu watacaala haana bayco kula galnay inaan kitaabkiisa garabkiisa nahay insha allahu tacaala waa tahay ugu dambayntii nabadoon maxaad baaq ama fariin ah aada jeedinaysaa waxaan u jeedinayaa beesha murusade oo aan odayaashii aan nahay inay kitaabka ilaahay garabna wyaanoo hadda saaxada way joogaan wixii maanta joogana inay ragga insha allahu tacaala suquurta joogo oo beesha iyo mujaahidiinta gobolka galguduuda garab dagaalamaysaba ay garab siiyaan ciziga iyo sharafkooda cidda inay maanta khalqan gelisay kitaabka ilaahay rabtana ay ka beri ahaadaan naftooda iyo maalkoodana ay ku waayaan lana dagaalamaan nimankan murtadiinta ah oo maanta muqdisho in laga keenay beel ahaan laga yaabo in noola sii hormariyey ana bedel qaatay diintoodii waman yatawallahum minkum fa innahu minhum ninkii gaalo ka weli dhigto ayaga ayuu ka mid yahay ayagu waa waxaa lagu sheegayaa inay beel ahaan isu nahay diyaaradaana ayaga maanta aad garab siinayso annagoo beeshiiho maanta kasoo horjeednana wayna duqaynaysaa iyo mujaahidiinta ka garab dagaalamaysaaba meeshaas waxaa muuqato in shareecada islaamka aan ku kala tagnay waana ku adkaysanaynaa waana ku shahidaynaa haddaan nahay beesha murugsade insha allahu tacaala waxaan sidoo kale daaqu dayayaa nimanka murtadiinta ah qaybu hadda ku baaba'day fariin aan hore ugu dirnay fariintii idingeli weysay hadda maartiyaa idin gashay ee waxaan fariin labaad u diraynaa dadka maanta dagaalkay uga soo horjeedo shareecada islaamka kama soo horjeedaan shaksi ee waxay kasoo horjeedaan waa shareecada islaamka waxaan ugu baaqaynaa mar labaad tuubuu ilallah allah u tooba keena ka tooba keenan leeyahay cid allaale ciddii maanta wehi jooga ha joogto muqdisho ha joogto gobollada kala duwan ha joogto waxaan leenahay ilmihiina ka kawadha intaysan maarta adag oo kuwa hadda ku tegin aan kuwooda kale aysan ku tegin hadda kawadhaan ugu baaqaynaa biidni illahi tacaala una laabta ilaahi subxaanahu watacaala أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa beesha cooliyahan oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ayaa kulan waxay ku yeelatay wilaayada jubbooyinka waxaana beeshu ay ku dhawaaqday inay u diyaargarowday sidii ay uga hortegi lahayd duulaanka murtadiintu ay kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ee soomaaliya ugu horreyntii waxaa kulankaasi ka hadlay ugaaska guud ee beeshaasi ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane waxaa mahad mudan xarakatulmujaahidiin waan salaamahayaa waana u mahad celinayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaan inta ehelu tawxiida intana maqlaysa intaan la maqlaynina waan salaamahayaa wax walba oo dhaco allah ka sugnaadaan ilaahay ha ina sugo ilaahay ha ina sugo ilaahay waxaan uga mahad celinaynaa allihiina xifdiyey nagu kulmiyey makaankiisa meesha ugu sharaf badneed ee masjidka la yidhaahdo waa gurigiisa ardada asagaa iska leh haddana meesha ugu sharaf badneed buu ilaahay nagu nagu makimiyey allahaasaa mahad u celinaynaa waxaan mahad u celinaynaa amiirkeenna guud abu cubayda allah waxaan nahay hoggaan muslimiineed baan nahay suldaan baana magaceygana waxaa la yidhaha uwaas axmed uwaas cumar uwaas korona waad garanaysaan khaasatan uwaas muslimiin baan nahay haddana waxaan nahay uwaaska cawliyahaad inta udhexayso muslimiinta o dhan baan uwaas wah wax walba oo dhan waxaa laga soo galaa guriga irid buu leeyahay irid baa laga soo galaa waxaan jeedinayaa meeshan ka jeedinhayaa baaq yaan u baaqahayaa laba qolo labada qolo maxay yihiin qolo la khalday gaala u ganhaadisay murtadiin ah annagana waxaan nahay muslimiin ayagana waa murtadiin muslim waxa ka hooya waa ka hoose waad garan kartaan haddaad muslimnimada ka soo dhacdo waxaad istaagaysaa meesha xun ilaahay baanan ka magan galnay dadka gaalada ay u gacan haadisay baaq baan ujeedinayna inay ilaahay oga toobad keenaan soona ergeystaan walaayada inay isu soo dhiibaan toobadda ay way furan tahay maanta maantay wax la siman yihiin intay nafta kalxamaha ka imaato toobadda waa sida sharcigeennu qab inaysa soo dhiibaan dhirka ay joojiyaan muslimiinta isu soo dhiibaan baaqaasaan jeedinhaya kuwa ubaxa tafaaxeed xeedanhayo ee gaala u gacan haadinaysa makastaana inay ka digtiinoodaan oo ka joogaan baan gacan baaq oga jeedinaya waxaan kaleeto kuwa soo socda hadday joogi waayaan waa dilaynaa ilaahina wuu cadaabaya gacanteennaan ku dilaynaa ilaahina wuu cadaabahaya waxaad og tihiin qofka markuu ehli tawxiid u yahay allaahu akbar hadduu kitaabka ilaahay iyo sunnada nebi maxamed iyo tawxiidka ka dhexdeen inu horta waxaan nahay maantay dadkaan meesha joogo ama beesha culiya ha noqoto ama muslimiintana dheegsanayd ha noqoto ninkii ehli tawxiida waxaanu sheegay horta gaalana ay jabtay gaalana ay jabtay gaalada way ogtahay neefka haddii la dabxo wuu rabtaa rafasha wey walcaaqibatu lilmuttaqiina nasrigii baa jooga haddaan dhimanno waa shuhadaan nahay haddii kale nasri baan sugaynaa nasrigiina waa fooda ha la adkaysto waxaan kaloo u sheegaynaa baaq u jeedinaynaa ama digniin aan ka siinaynaa kuwa soo socdo ee beenaalayaasha ah yaan baaq u jeedinaynaa ee lasoo khaldahayo yaynan isku soo kaahalaynin alwalaa walbaraa baan qaadannay waa kitaab munazil oo bannaankaa yaallo waxaan ka baraa'a qaadanay mushrik iyo munaafiq iyo murtad inta udhexayso baraa'adaasaan qaadanay guriguna iriddaa laga soo galaa kuwa beenaalayaal ah oo uwaasiya isku sheegahayo yaa waxaan ka dhalanay beel cawliyaha la yidhahdo meeshan joogto oo annaga adi hormarayna war waa beenaalayaal kuwa uwaasiya ma ah beenaalayaal waay waa beenaalayaal anigana waxaan ku hadlayaa waa run amiir baan leeyahay ayaguna ey baa amiir u ah amiir eygii eygii amiirka u ahaa baa beenta u soo sheegay anigana amiir baan leeyahay abi cubaydaa run ii soo sheegay runtaanan qaatay runtaasaan qaatay allaahu akbar waxaan idiin sheegaynaa inaynan isku kaana halaynayn beri aan ka nahay isku qabiil aanan nahayn kuwa beeraalayaasha ah ee eyga daba hableenhayo inaynan waasiye noqon karin waas maxaa noqday qofka muslimna oo heli to- tawxiidka runta ka sheegay waxaan u sheegaynaa kuwa ayaga inaan beri ka nahay waxaan kaloo sheegaynaa inaan muslimiinta mac u nahay oon gundhig u nahay oon xabad iyo kal iyo laab iyo naf iyo maal iyo aragti iyo isu dhimrin iyo indhaqabooshi iyo laabsha gurya xasan isku dhex joogna saak waxaan runta ka sheegaynaa inaan kitaabkaa ku dhegannahay midkaani ilaahay maystiray wax dhammaystiran kanaa jiro waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaa inoo ballana mid kanu baana waxaan etoobiya iyo kenya anigaa uwaaska ah kanaana ku maamulahay biidn illaahi alkariim biidn illaahi kanaan ku maamulahaya waxa ay wadaan waxba kama jiraan laakiin waxaan u baahannahay inaan nalooga aan nalooga aaba sheegana dadka asaga ah weel ninkii wax ku shubtaa ka shubto inaan dadkeenna noo sheegin baybala midkan aan u sheegno oon boorka iska jafno meeshan waxaa ka wada hadlay oo meeshan fadhiyo beesha cawliyahan nabadoonno caaqiliin ganacsato intii maxaan ku dhihi karaa culimo intiiba waad ku dhan tihiin waxaan isu sheegnay soo midkaan ma ahayn ammaankan been sheegaynaa so kuma qanacsanin waxaa inoo ballana midkan inaan ka run sheegno goosunna iyo sunnada nabi maxamed goosdambeedka kuwaas kan in rabbi noo soo dejiyey waxaan ku cisoobaynaa midkaa gacanta aan ku hayo waxay sharafteenna ku jirtaa dhiiggeenna inaan daadino waxay sharafteena ku jirtaa inaan lafaheena u burburno waxay sharafteena ku jirtaa xoolaheena inaan bixinno waxaan ku jirnaa gurigii ilaahay baan ku dhex jirraa waxaan gacanta ku hayaa kalaamullaahi qowlka ilaahay baan gacanta ku hayaa marka ugu horreyso anaa nafteyda isku dhaarinayo waxaan ku dhaaran hayaa kitaabka qur-aanka ee ilaahay kalaamkiisaan ku dhaaran hayaa in aanan khiyaamaynin kitaabka qur-aanka ah in aanan khiyaamaynin cidda inay tadbiiqiso oo isku dhaqda rabto oo shareecada islaamka u hogaantirta yaanan khiyaamaynin waxaanan khiyaamaynin muslimiinta isoo wada dhowrayso waxaanan khiyaamaynin nafteyda ilaahay ow markhaati iiga noqo wax ka weyn ma jirto lagu dhaarto inaanan khiyaamaynin inaanan khiyaamaynin ilaahay qur'aankiisa iyo sunnadii nabi maxamed inta aan kari karo ama aan garan hayo ilaahay ow markhaati ka noqo muslimiintana markhaati ka noqda midkaas ayaa inoo ballan ah waa ila qaadeen waxaan ahay hoggaanka ummadda waxaan ahay hoggaanka reer cowlyahan inaan isku dhaqno diyaar ma u tihiin calaa nafar baan ugu dhaarin nafar nafar baan ugu dhaarin jifi jifaan ugu dhaarinaya intaa kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay waxgaradka iyo odayaasha dhaqanka beesha cooliyahan ee kulanka ka qayb galay بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا من القول والعمل لما تحب وترضاه مقع وشريف شاعب محمد قبيلة أبسمة عليهن أدنا هوسو سيدافيو وانت رابع وفرن را علي وعن ربا وحد إنا شيئا وحد أنك دد إسلام إبان نهي وحان نهي دد أهل التوحيد شوف عن ملو مقرية وحان نهي دد أهل التوحيد waxaan nahay dad diinta islaamka ku dheggan sidaa ugu dheggan waxaan nahay dad culimmadooda intay wax bareen sidii kuwa nala dhashay ay kaga tageen aan ahayn baan nahay maanta waxaan nahay dad wax yaqaano oo diinta yaqaano oo ay u kala caddahay waxa naarta lagu gelayo iyo waxa een, jannada lagu gelahayo waxaan leenahay dadka meeshan ka soo guuxaya la sheegayo annaga iyo idinka baraacaan kala qaadannay taasaan ku kala tagnay hadduu aabbahay halkaa ka soo socdo waan dilayaa seeftaan ku dhufanayaa hadduu walaalka yahay seeftaan ku dhufanayaa diin baa lagu kala tegay yaa muslimiin waxaan taagannahay annaga cawliyahan haddaan nahay dhinaca annaga islaamka loogama soo gelayo ilaahay dartii lilaahi bay naga tahay waa naga lilaahi soo sidaa iskuma ogin soo sidaa iskuma ogin ilaahayow culimmadeenna noo badbaadi ilaahow islaamka diinta kor ka dhig ilaahayow adigaan garab kaa rabnaa gaalada gaalada gaalada gaalada soo duushee la sheegahayo ilaahayow jabi ilaahayow jabi rucbi allah ku rido ilaahay waxaan oga barinay ilaahay waxaan oga barinay sidii nabi maxamed uu u habaaray habaarka allah kaga dhigo marka waxaan leeyahay innaga waxaa naga go'an oday iyo wiil iyo gabar way isku baada maqan yihiin annagana kuwan inaan ka furannaan rabnaa khaniimo ayagana annagiiba na soo hunguriyanaa soo maaha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ma hadda maanteed allah iskale allahiina siiyey nicmat اliimaan waاlamni ilaahaygina siiyey ma hadda allah iskale halkan waxaan ka sheegayaa shir u socday beelweynta cowlyahan muddana ay u socdeen oo iskugu imaadeen meelo dheerna ay ka kala yimaadeen go-aamadii ka soo baxay baannu halkan ka sheegaynaa haddii ilaahay idmo waxaan u sheegaynaa gaalada oo ugu horreeya maraykanka iyo gaalo raaca iyo murtadiinta waxaannu u sheegaynaa meeshaa iyada ah inaysan maanta isu soo kaanahallaynaynin gaal waan ogaanay waxa uu noo hayo hor baan u ogaanay wuxuu soo sameeyeyna waannu garanaynaa gaalo intina taqaano iyo murtadiinta iyo wixii hor socdo gaalada saliibiyiinta waxaan leenahay yaa lidin khaldan waad ogaateen bakhtigiinnii iyo meelihii aad ku dhammaateen iyo meeshii aad nin walba sariirtiisii laga tabay iyo oohintiinni foosha xumeed waad garanaysaan yaa lidin khaldin murtadiinna waxaan leenahay ciddina taqaana iyo kuwa murtadiinta ee nagu abtirsanaya iyo ciddii codka annaga taqaana iyo muuqaalka annaga waxaan u sheegaynaa inaynu isku soo kaana hallaynaynin waan maqalnay xamlada iyo waxa beenta iyo barambagaadhada ay isku sheegeen waana soo gaadhay waan ka diyaar garownay iskuma soo kaana hallaynaysaan bakhtigiinna iyo iyo oohintiinna iyo meelaha ku badanin yaan isku soo kaana hallaynin murtadiin iyo maraykan saasaan leeyahay maraykanow iyo gaalaha saliibiyiinta ee intay iftiin tahay meel gaara dal dal islama lihin dal islama lihin diinna nagama dhexayso mar hadday intaan naga dhexaynin meelaha ka timaadeen waad garanaysaane bakhtigiinna meeshiyuu ku urin murtadiinna waxaan leenahay wixii abtirna wixigo soo islaama intay iftiinka tahay ee meel la egaan waad ogtihiin diinta meeshay gaadhay inaad bax ku xaaraysaan hadda intay goorigoor tahay soo islaama haddii kale fadhigiinaadin kugu iman doonnaa waxaan leenahay muslimiinta iyo dadka shacabka ah ee deriska ah waxaan leenahay yaa ladiin gacan haadinin been yaa ladiin sheegin diinta waxaan ku hellayna waad garanaysaan nabaddii aan ku hellay waxaad ogaataan qabiil qabiil baanu isku layn jirnay kitaabkaasaana waaleeleeyey wixii aan soo marnay waa isla garanaynaa umula dooxii iyo dadkii abti aysinka isku ahaa waxaan ka soo marnayna waad dareemaysaan waxaana walaaleeyey kitaabka ilaahay gaalo been iyo idiin sheegin ilmihiinna yaa la khaldin idinka yaa lidin khaldin wax dana iyo wax maslaxo ay noo hayaan ma laha waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah ee qabaa'ilaadka ah ee loo gacan haadinayo intaasaan leeyahay waxaad ogaateen qabiilaad loo gacan haadiyey waxa ay muteenna waad dareemaysaan waayo arag baa tihiin dhegahana waa idiin furan yihiin idaacadahana waa dhegaysataan maalinta wax idin tarayna waad dareemaysaan waxaan leenahay dadka muslimiinta ah yaan lagu dagmin gaalada iyo dhagartooda mujaahidiinta waxaan leeyahay mujaahidiinay garab iyo gacal baan idiin nahay naf iyo maal baan idinla garab taagannahay beesha cawlyahaan oo dhinacaannaga waad ka seexanaysaan dhinacaannaga waad ka seexanaysaan annaga lidinma soo kaan mari doono bal iska badaaye meesha aad ka dagaalamaysaan baan idinku imaanoonoo garab iyo gaashaan iyo gacal iyo walaal baa idiin nahay anigu waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdisalaad buto waan ku magac dheerahay waa beesha cawlyahaan nabadoonnadoodaan ka mid ahay gaar ahaan beesha ree afwaax codkaygana waa garanaysaan gaaloy iyo murtadiinay dadka isku abtirka ahayd yayna isu soo waan isna qaanaa gaalada been idiin sheegtay in baad halkaa aadeen oo gaalowdeene hor waa isku naqaanay burburkiina waa isnaqaanay haddana waa isnaqaanaa cawliyahan yaan lagu soo dagmin waddadiisi yaan la soo qaadin ninkii soo qaado ma noqon doono wabillahi towfiiq salaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
alxamdu lilah xamdan kasiiran ayiban mubaaraktu fiih ummadda meesha iskugu timid beesha cawlihan iyo walaayada muslimka salaanta muslimka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacdasalaan maanta waxa meesha yaalna iskugu nimid geeljilaha wuxuu ku maamaahaa markay tuban tahay iyo markii lala tago waa tolleyo looma kala tago maanta waxaan meesha u nimid diintii baa loo soo tafaxaytay maraykan murtad xasan gurguurta axmed madoobe waxaan caddaynaya anigoo ah samaan aadan xuseen samaan aadan gororre loo yaqaano inaan beri ka nahay beri inaan ka nahay waxa ay soo wadaan iyo wax ay wadaan waxaan u sheegaynaa maanta inay tahay waa tolleeyo looma kala tago diin baanan ku kala tegaynin diin baan u hiilinaynaa diin baan ku dhimanaynaa waxaan caddaynaynaa inaysan nagu soo lugu'in kuwa nala ehelka ah ee beenta loo sheegay ee murtadiinta noqday inaysan nagu soo tashanay oon beri karna waxaan kaloon u sheegayaa walaalaha deriska aan nahay dad baa qaldamay muslimiin ahaa oo nala dhashay yaa qaldamay inaana inta dambe aysan qaldamin yaan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa intii nala dhalatay oo walaayooyinka dhex joogto oo noo dhow waxaan ogeysiinaynaa inaysan qaldamin sidii beelaha kale ay u qaldameen waxaan caddaynaynaa walaayada islaamka xarakada jihaadka bartamaha afrika ka socdo inaan naf iyo maal la kortaagannahay yaan ku dhawaaqaynaa oon caddaynaynaa wabilaahi towfiiq
أولا وحان مهد إليك دعلي الله سبحانه وتعالى الله ينو نعمة نعمة كيسا عن انتلا لقارن أونه ريان نعمة الإسلام والإيمان والأمن الله سبحانه مهد إليك دعلي سبحانه وتعالى بعد الله حركة شباب المجاهدين وقصر ريو أميرنا أبو عبيد إيا قربيه انتبا وما سيهن مريكنا وحلانا وحانا ضد مسلمينه ilaahay baa naga dhiga muslimiin ilaahayna kitaab kaada ka wanaagsan dastuura qiimo badan ilaahay noo sameeyey kaasaan naftanada u horinaa biidni illaahi tacaala kaasaan u dhiman doonaa biidni illaahi tacaala maraykan iyo wax uu maleegayo iyo xasan guurguurta baktigii gaashi baktida ee ingiriiska u ooyayey annaga waxay wataan beri baan ka nahay biidni illaahi tacaala anoo ku hadlayo afka beesha cawlyahan gaaladaas iyo waxa ay wataan kuwan jubbaland iyo kuwo kastoo la mid ah dhagarwadayaashoo dhan waxaan ka nahay beri biidni illaahi tacaala naftannada iyo maalkannaga iyo dhiigganana waxaan u horaynaa kitaabka ilaahay iyo nabi moxamed salawaatu rabbi wasalaam raacitaankiisa waxaan difaacaynaa cidliga nabigannaga ilaahay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi mana aqbalayno inay gaala annaga naga dhigato dad ayaga ay damayro ayada ay leedahay ilaahay baanu addoommo u nahay annagu ilaahay baana subxaan nugu filan ilaahay baana deeqa annagoo gaala dhagarteeda beri baan ka nahay biidni illaahi tacaala waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed ee la khalday ee gaalada khaladay ay tiri annagaa idinka dhigayna hubi waxaynu siinayno kuwa la khaldayna waxaan leeyahay anigan hadda hadlayo baa erge idinku filana soo laabta ilaahay kitaabkii u soo laabta annagaa idinka argeynayna muslimka iyo kitaabka ilaahay soo laabta dhagarta gaalada iyo inay wax idin tirin waad aragtaane halaagsamina kuwa aan weli gelina la khaldi rabe ee la rabe in loo soo diro inta lacagta ee dhuuni qaadsayaalkan in laga dhiga la rabow dignin dignin digdhiin ha halaagsamina ilaahay kitaabkiisa yaan liidinka hor keenin oon gaalo idinka dhiganin gabbaad gaalo way jabtay xaqiiqata way tagtay waxaad ogtihiin inay tagto daliil idinku filan gaal america intuu soo dhaqaaqo meel kasta soo istaago diyaarad kasta tuuro duqayn kasta sameeyey yaa maanta wuxuu yidhi waxaan kicinaynaa bulshada soomaaliyeed baan ku kicinaynaa kitaabkoodaan ka hor keenaynaa halkaasay maraysaa tabartoodii way dhammaatay waa warka waa cadi ah marka nin maalin jooga hadduu habeen ku bedelanaya asagay u taallaa annagu laakiin ka beel ahaan beesha cawlihan kitaabka ilaahay baa na deeqa kana aynoo balna biidni illahi inaan naftana u horno in sha allahu raxmaan kaasaan difaacaynaa kaasaa annagoo haysanna iyo ilaahay adduunyada na dhaafin doonaa ama nagu hayn doonaa annagoo ciz iyo sharaf ku nool biidni illaahi tabaaraka wa tacaala allahu akbar waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka ayaan ku guda jirnaa waxaad ku soo dhowaataan qaybtii saddexaad codadka dhegaystayaasheennu ay inoo soo duubeen oo ay uga warceliyeen filimkii alkataa'ib dhowaan ay soo saartay bismillahi raxmaan raxiim waxaan u mahad celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala waxaan kaloo mahad celinayaa dhallinyarada saxaafadda ka shaqaynaya oo mar walba warar tafatiran oo dhammaystiran oo runta ku salaysan noo soo gudbinaya aan noo soo gudbinayn beenta iyo brombogaadaha sida ay samaynayaan qolyaha kale oo aan ku aragnay waan kaga baranay marka koowaad waxaan la socday oo aan dhegaystay filimka soo saaray oo walaaluhu soo saareen shan qodob baa hadda naloo soo qoray oo liyaha laga hadlo qodobka koowaad waxa waaye maxaa kaaga baxay waxay noqonaysaa marka waxaa nooga baxay wax aad iyo aad u ballaaran oo haddee qof indheergarada mooyaane qof kale uusan ogaadeen waxaan fahanay meeshana la ka jiro haddii aad wareersan tahay oo waddadu kaa dhunsan tahay laakiin waddada cagta lagu saaro hadafka u socotay waad helaysaa marka waxaa nooga baxay waxaan fahanay meesha dagaalku nooga socdo afkaarta ah qolada soo amaamuday waxa lagu bixiyo lacagta ay ku hirgeliyaan ah iyo waxa aan ka faa'iidayno oo ah burbur iyo khasaarada ka bixla soomaaliya soddonka sano iyo ka badan inay tahay balaayadaasna loo laabay ka labaad manhajka unesco ay dalka keentay ee kala gedisan oo halka qayb aanan hayn waxaa laga dhaxlay saamayn aad u xun burbur kala tag qaybsanaan oo ilmihii ku kala qaybsan yahay xataa hadafkii ay ku kala qaybsan yihiin noocu doonaba ha ahaadee annagu say u burbureen xataa manhajiyan xataa haddii loo fiiriyo la yidhaahdo xataa gaaladu ma yeeshaan waxaas waxay dhihi lahayn gaaladu hal manhaj aan hal manhaj aan ku midaysanaano oo aan ku soconno marka diin marka xagga la dhigaba xataa sida caadiga ah wax waxa weeye aada iyo aada markaas weeye looga xumaado weeye dadaalka wadaadada culammada waxaa leenahay dadaalka bixiseen ilaahay ajraad ka siiyo waa wixiina la ka rabay waa midii shiikh sheekh jaamic uu sheegaya xa- ka dhex sheegaya meesha oo ahayd dadkaas shawdka iyo xawaarahay ku soconaya waxa lagu ogaanayaa duluuni calaa manhajku marku ay manhajkiina itusa saa darteed marka een, waxaa weeye dadaala culamo allaay dadku waa idin sugayaan dadku waa dadkiinnii asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa aad baa umahadsantihiin runtii walaalaheena ee juhdiga iyo dadaalka bixiyey ee noo soo diray muuqaalkaas waan daawaday muuqaalkaas runtii wuxuu ahaa muuqaal aad iyo aad muhiim u ah laguna kala saaray een, manhajyada ka jira soomaaliya barbardhig lagu sameeyey manhajka u degan islaamiga ah iyo manhajka ay gaaladuna keentay ee dhallinyaradeena lagu dhalinragayo ee dadkii ka qalinjabiyana aad ayagana natiijadooda aadna tusteen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin waxaan leeyahay een, midda qodobka labaad waxaan leeyahay een, manhajkaas la dejiye islaamiga ah tuulo kasto iyo magaalo kastaba ha laga dhaqangeliyo dalka idinkaa u taliyo manhajkaas waa inaad dabaqdaan waxaa muhiima dabaqaadiisa waa in dhallinyarada la baro dadka la baro waayeelada la baro si diinta ilaahi subxaana watacaala dadka u gargaaraan waa inaad diinta ilaahi la baraa saan aad bay umahadsan yihiin culimmadii noo soo saareen manhajkaas islaamiga ilaahi subxaana watacaala ajir aan la koobi karin ka siiyo bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullah haddaan ka hadlo aragtideeda ku aadan fininkii soo baxay ee muasasada alkataa'ib maasha allah finin aad iyo aada u qiimo badan muhiimadiisana leh buu ahaa oo finin loogu bayaamiyey ummadda islaamka ah waxaa maanta wadankeena ka socda iyo wuxuu ku sugan yahay iyo wuxuu ku sugnaa horeyba waxaa in badan lagu bayaamiyey manhajka unesco iyo gaalnimada iyo beddelka ummadda uu ku hayo iyo sida ummadan islaamka ah dhallaankeedii u gedinayo waana gaalka wuxuu u rabo iyo waxa uu u socdo ayaa ah inuu la soo baxo jiil sidiisa oo kale ka ah qalbiga magacana ka haysta muslimnimo magaca waa gaalo alla ayaa noo sheegay waduu low takfuruuna kamaa kafaruu waa sidoodoo kale nala rabaan allah mahadiis laakiin ilaahay mar walbaba ummadan islaamka ah cid unbuu ku bixiyaa ilaahay ayaana siiyey duul ummadan daryeelkeeda iyo diinteeda inay ilaaliso har iyo habeen u taagan ilaahay baa ku mahadsan bacdallah walaalaha mujaahidiintaas kale mahadaas haddaan wax ka taabto raadadka unesco iyo saameynta ay ku yeelatay ummadan wax lasoo koobi kara maahan oo aad arkayseen filinka dhexdiisaba oo wax soo bartay aqoon sheeganaya inuu leeyahay waxaan sameeyey baxdi iyo daraasad waxaan sameeyey waxaan soo daraasad kusoo sameeyey yacni axaadiista een, haddii laga bilaabo yiri nebiga dhalashadiisa ilaa nebiga intuu ka dhintay haddii la yiraahdo mar qura muusan aamusino intaa uu hadlayay suuragal ma ahan inuu yiraahdo waxaanoo hadal ah in laga soo koobiyo macquul ma ahan taasina ay beenin cad ay tahay oo la beeninayo axaadiistii nebiga jiilka noocaas ah ayay soo saartay unesco kuwo kale oo ka daranna way rabtaa welinay haddaan intaa uga baxo dhibaatada uu leeyahay manhajkaas dhanka kale waxaan aad iyo aad mahad ballaaran ugu dirayaa bacdallah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo mar walbaba u taagan daryeelka ummadooda ilaahay camalkiina haweeneey hana idinka aqbalo idinkoo dhanna cadowgiina kala xisaabtamayo xabadda ku ridaya ayaad dhanka kale ummadiina wanaajinaysaan ilaalinaysaan akhlaaqdeeda iyo tacliimteeda iyo amnigeeda aad sidaa har iyo habeen ugu dadaalaysaan iyadoo dhan waliba xabad iyo dagaalku idinka furan yahay oo gaalkii madoobaay kii caddaa eriya dhulba laydinkala dagaalamayo laakiinse waxaasoo dhan allaa noo sheegay sayuhsamu ljamcu yuwalluuna dubur ilaahay rabbiga raxmaanka ah camalkiina haweyneeyo cadowgiinana allah idinka guuleeyo intaasaan kusoo koobayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararkana caawa waa naga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى وبإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا حمام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد